wasiirka wasaaradda beeraha maamulka somalilan ayaa ku booriyay ganacsatada iyo cid kasta oo haysata inay ka qayb qaataan wax soo saarka beeraha si bulshada deegaanada maamulka somalilan ay u gaaraan isku filnaansho wasiirka wasaaradda beeraha maamulka somalilan cabduqaadir iimaan warsameex ayaa sheegay in dhowaan la qaban doono madal la isugu keenaya ganacsatada iyo beeraleyda si looga wada hadlo sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka beeraha islamarkaana ka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay horumarinta wax soo saarka beeraha maamulka somalilan ganacsatada oo ay u horeeyaan bangiyadu xuseen baa halkaas soo fadhiya waa inay investment ku sameeyaan beerihii waa inaynu wax soo saar soo saarna waa inaynu u jeedsanaa dhulka waa inaynu foorarsanaa waa inaynu samaynaa maxayde beera ganacseed oo beerahan yaree ku filan qoyska aynu ka gudubnaa aynu u gudubnaa inaynu commercial farming wax la idhaahdo aynu samayno wasaarad ahaan diyaar baanu idiin nahay ganacsiga waxaan doonayaa waxaan samayn doonnaa forum ayaannu dhowayn samayn doonnaa bishan maarch ee soo socota bangiyadana waan ka codsanayaa inay ka soo qayb galaan iyo shirkadaha waaweyn forum baynu abuuraynaa oo ah xaggii beeraha oo ah iskaashatooyinka inaynu dub u abuurno iskaashatooyin samayno gacmo wadajir bay wax ku qabsadaan waxaa laydhi biyaha sacabadaadaad biyo kaga dheragtaa waa inaynu beerihii u jeesannaa haddaynu doonayno inaynu serfayfno inaynu noolaanno inaynu jirno marka ganacsiga waxaan ku boorinayaa mar kastana waan idhaahdaa aynu beeraha gamca isqabsanno aynu sidaynu wax u soo saaran lahayn aynu u soo saaranno dalkeennu waa dal dihin waa dal barwaa waa dal biyuun u baahan biyihiina kii roobkana waynu qabsanaynaa kii dhulkana waynu la soo baxaynaa xukuumadda uu hogaaminayo muuse biixi cabdina waxay ku tala gashay qorshaheeduna yahay inay soo saarto biyo badan biyihii roobkee badda ku dhammaanayeyna ay maxayda inoo qabato waa la wadaa balliyo badan baa la siiyey ceelal badan baa la qoday ceelal iyo biyo iyo balliyo markaynu hellana waxaa ku xigaya beerihii